dhallinyarada soomaaliyeed waxaan rabnaa inaad ka bilowdaan nabadda iyo dowladnimada sida looga shaqayn lahaa waayo iyadaa nagu caawin doontaa in ubadkeenna aan si wanaagsan u barbaarino in waxbarasho fiican aan helno in adeeg caafimaad oo fiican aan helno in shaqo qofku naftiisa uu ku dabari karo dalkan uga shaqayn kara aan helno in nolol fiican iyo guur fiican ay dhallinyaradooda helaan dhallinyaradeennu helaan in hoggaan fiican uu dalka ka soo baxo in dhaxal reeb fiican uu dalka ka dhaco faa'iidooyinkaas qof qof uma dhalin karno qoloqolo iyo qabiilna uma dhalin karno dowladnimo iyo qarannimo uunbaan ku dhalin karnaa aasaaskii qarannimada iyo dowladnimadana waa idinka